aad baad u mahadsan tahay duqiimo xoogan ayay ciidamada suudan ku garaaceen saldhigyo ay maleeshiyaadkaales af ku leeyihiin gobolka daarfuur iyadoonay maleeshiyaadkan dad shacaba ku dileen duuqiimo kaloo ka dhacay daarfuur iyo gordofaan ciidamada militariga suudan ayaa waxay weerar dhanka cirkaa ku qaadeen fariisinay maleeshiyaadka dacmu sariica maalasef ku leeyihiin waqooyiga magaalada alfaashir ee xarunta gobolka daarfuur ee galbeedka waddanka suudan ilo wareedo ka tirsan militariga suudan ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in duuqiimahan ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen xubno ka tirsan maleeshiyaadka sidoo kale weerar toosa ayay militariga suudan ku qaadeen saldhigay kooxda arsef ku leeyihiin koonfur galbeed magaalada alfaashir saraakiil ka tirsan militariga suudan ayaana sheegay in halkaasi lagu dilay tobannaan xubnood oo ka tirsan dacmu sariic halka gacanta lagu dhigay kuwo kale kadib markay weerarkan la kulmeen maleeshiyaadka dacmu sariic ama arsef waxay dhankooda weerar duuqiimaha ka geysteen qaybo ka mid ah waddanka suudan duqayn xoogan oo ay ka fuliyeen xerada abuushowka ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dad badanoo shacab rayd ah siday warbaahinta gudaha suudan ku soo warramayso duqiimo kaloo maleeshiyaadkan ka geysteen koonfurta gobolka gordofaan ayay ku dileen labiyo toban ruux oo shacab rayd ah kuwo kalena waa ay ku dhaawaceen saraakiil ka tirsan maamulka saynad yuhuudda ayaa xoog ku galay masjidka barakaysan ee laaqsa ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa weli xadgudubyo baasan ka wada gudaha daanta galbeed ee dhulka falastiin waxayna weerar ay saacadii lasoo dhaafay halkaasi ka geysteen ku direen dad shacab ah halka ay ku dhaawaceen kuwo kale toogasho bareera oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalada naabulis ee waqooyiga daanta galbeed waxaa ku shahiday wiil dhallinyaro falastiiniya ah kaasoo magaciisa lagu sheegay xamse al khaamish dilkiisa ayaana yimid kadib markii ciidamada yuhuudda ay burburiyeen guriga qoyska xamse sidoo kale weerar xoogan ayay ciidamada yuhuuddu ku qaadeen shacabka muslimiinta ee ku dhaqan magaalada beytlaxam wararka ka imaanaya dhanka falastiin ayaa waxay sidoo kale ku warramayaan in tiro-aadu badan oo yuhuud ah kuwaasoo uu hogaaminaya wasiirka amniga maamulka yuhuudda xagjirka lagu magacaabo idmar bin kafiir ay xoog ku galeen masjidka barakeysan ee laaqsa halkaasoo ay ka geysteen xadgudubyo kala duwan weeraradan isdabajooga ayaa ku soo aadaya iyadoo ay sii xoogaysanayaan duqiimaha dhanka cirka ah iyo weerarada xukugallada ay ciidamada yuhuuddu ka wadaan daanta galbeed iyo marinka khaza wararka ka imaanaya waddanka baraaziil ee qaaradda koonfurta ameerika ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay shil sababay dhimashada dad badan iyo dhaawaca kuwo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda baraaziil ayaana warbaahinta u sheegay in gaariga shilka galay ay saarnaayeen lix iyo toban ruux isku qoys ah iyadoonay ku waxyeeloobeen shan iyo toban ruux oo iyaga ka mid ah shilkan ayaana mid kadib markii gaariga baska oo ay qoys kala socdeen uu ku dhacay gaari kale oo xamul ah xilli ay ku kulmeen waddada isku xirta magaalooyinka gobolka baahiya ee waqooyi bari dalka baraaziil sida ay warbaahintu warinayso koo iyo toban ruux isku qoysa ayaa ku dhintay shilka halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen afar kale dadka dhaawacyada qabaayana waxaa haata lagu dabiibayaa isbitaal ku yaala magaalada raayiba abuusawa halka uu sida gaarka uga dhacay shilkani guddoomiyaha magaaladaas ayaana warbaahintu u sheegay in shilkan dadka ku dhintay saddex ka mid ahaayeen caruur halka sideed kalena ay ahaayeen dad waaweyn shilkan ayaa yimid iyadoo dhowaan dalkaas uu ka dhacay shilkan la mid ah ay ku dhinteen labiyo toban qofood oo arday jaamacadeed ahaa iyadoo ay ku dhaawacmeen sagaal iyo toban kale waxaana shilkaas soobay gaari basa oo ay saarnaayeen ardayda jaamacadeed oo ku dhacay gaari kale nooca xamulka qaada ah dhulgariir xoogan ayaa maanta ku dhuftay jasiiradaha toonga ee dhaca koonfurta badweynta basifig dhulgariir cabirkiisu yahay shan daraja ayaa maanta ku dhuftay jasiiradaha toonga ee dhaca koonfurta badweynta basifig kaasoo cabsi iyo argagax ku beeray dadka degan jasiiradahaasi hay-adda saadaasha dhulgariirada ee maraykanka oo mar walba ka hadasha dhulgariirada ka dhaca caalamka ayaa sheegtay in dhulgariirkan uu ka dhacay meel boqol toddobaatan saddex kilomitir koonfur bari ka xiga magaalada baangay ee dalkaasi ma jirto wax khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo ka dhashay dhulgariirkani toonga waxay ku talaa waqooyi galbeed dalalka new zealand iyo australia waana waddan ka kooban boqol toddobaatan iyo lix jasiiradood oo ku kala fiirsan koonfurta badweynta basifig kuwaasoo kontii laba ka mid oo keliya la degan yahay si kastaba dhowaanahan waxaa caalamka ku soo badanayay dhulgariirada debka duufaanada iyo fatahaadaha kuwaasoo qaybka musiibooyinka rabbaaniga oo allah subxaanahu watacaala ku ciqaaba addoommadiisa markay ka beereen tubta toosan si ay wax uga qaataan oo ay ugu soo noqdaan waddada xaqa ah wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa